فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan habeen walba idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah safaaradda maraykanka ee dalka kenya oo soo saartay degniin ku aadan weerar jihaadi oo ka dhici kara hoteel ku yaala magaalada nairobi ee dalkaas warar ku aadan degniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ayaan idiin soo gudbi doonaa cudurka koronafirus oo ku sii fidaya qaaradda eshiya iyo madaxweyne ku-xigeenka shiicada iiraan uu ku dhacay cudurkan maxaa ka jira in u dhinteen mas-uuliyiin hore oo shiico ah waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku aadan cudurkan oo saameyn ku yeeshay shiicada iiraan maxaa ka taqaanaa nuucyada geela oo ah hantida rasmiga ah ee soomaalida muxuu u kala qaybsamaa waxaan caawa idiin haynaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo arrintaas si qoto dheer uga hadli doona in shaa allah guddoomiyihii hore ee maamulka suufiyada ee magaalada dhowsamareeb oo la xidhay iyo xaalad kacsanaan ah oo dowladda federaalka iyo maamulka galmudug u dhexaysa oo laga dareemayo deegaano ka tirsan mudug waxaan idiin haynaa degniin ka soo yartay maamulka puntland oo loo jeediyey dowladda federaalka beesha xawaadla qaybtooda degta jilib oo munaasabad ka dhacday magaaladaas ku caleema saaratee nabadoon cusub kelimado laga jeediyey munaasabaddaas ayaan idiin haynaa jamacaadka jihaadiyiinta iyo xoogagga mucaaradka suuriya uu dib ula wareegay deegaano markii hore ay ka qabsadeen ciidamada nusayryada bishaar iyo kuwa ruushka wararkii ugu dambeeyey ee suuriya ayaan idin haynaa qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa balse muxuu maalinta berita oo jimco ah inshaa allah ku saabsan yahay barnaamijka diiradda عد فيه القوم حتى ما له حرمة ترعى وحق يحترم اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم عد فيه القوم barnaamijka diiradda jimcaha waxaa toddobaadkan looga hadlayaa ma fiicantihiin laa ilaaha ila allah maxameda rasuuluullah sala allahu calayhi wasalam maanta maalin iiga xunta adduunka ma jooga wallaah ii aamina هذه الدنيا سوى ما لنا من هذه الدنيا سوى waa maxay sababta qoysaska soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha looga xoogo carruurtooda ruuxa soomaaliga ah ama muslimka ah ee qaxootiga ku ah maraykan iyo yurub oo kale dagaal baa ku socda halis intee la eg ayay carruurta soomaaliyeed ee qurbaha ugu jiraan in diinta laga saaro Ee, waana wax runtii aan odhan karno waa waxyaalaha hadda nagu soo batay weeyaan maxaad kala socotaa in hooyooyin soomaaliyeed oo umul ah dhallaankoodii looga qaatay yurubta iyo maraykanka waxaa layga qaatay laba ciyaala oo wadankan aan ku dhalay baa layga qaatay een, midna daa'ir baan ahaa midna hadeer baan oo umul baaban ku ahaa waddamada reer galbeedka ma carruurta oo keliya ayaa lagu gaalaysiinayaa mise dadka waaweyn qudhooda waa la beegsanayaa mid kalaa soo boodaya markaasuu yidhi howdhilayd ayaan xirsi ayaan xirsi ka waran fariid aad baan u jeclahay markaasaa miyisig igu yeedhay aniga haddaba yaa ayaan xirsi maxaa ka jira in reer galbeedku iibsadeen culimo u marin habaabisa bulshada niman magaca ulama sheegtaa ay ku jiraan oo shirar badan qaataan laga yaaba masaajida inay gaalada keenaan waxaa laga yaaba iyagu inay tagaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaad ku dhegaysan doontaan halista diineed ee ay wajahayaan soomaalida ku dhaqan yurubta iyo maraykanka inshaa allah قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم ربي أنت العون إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم ربي أنت العون إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم waaga ku soo dhowaada qodobada oo dhammaystiran war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegayaa in cudurka koronafirus oo kasoo bilowda dalka jina uu si aadaha ugu faafay dalka maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa waxa ay caddeeyeen in durbadiiba uu ku dhacay ilaa lixdan qof kuwaasoo hadda la ildaran cudurka koronafirus wixii ku saabsan cudurka koronafirus ee kusii kordhay dalka maraykanka intaan barnaamijka ku guda jirno haddii allah inoo qadaro ay faahfaahin ina soo gaaraan waan idiin soo gudbi doonaa هداني صعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa soo saartay degniin ku aadan weerar jihaadi oo ka dhici kara hoteel ku yaala magaalada nairobi ee waddankaas qoraal kooban oo lagu daabacay barta internetka ee safaaradda maanta oo khamiis ahayd ayaa waxaa lagu sheegay in la rumaysan yahay in hoteel caan ah oo ku yaala magaalada nairobi islamarkaana ay aada u yimaadaan dalxiisayaasha la beegsa doono islamarkaana uu ka dhici doono weerar argagixiso waxa ay ku sheegeen safaaraddan ayaa laamaha amniga ah ee kala duwan ee kenyaatiga waxa ay fartay inay fiijignaan dheeri ah sameeyaan islamarkaana amniga si aad ah loo adkeeyo maraykanka oo baqdin daran muujiye ayaana magacaabin hotelka ogeysiiska ka soo yeeray safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo habeennimadii xalay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hadleen islamarkaana ay fariin culus u direen dowladda kenya oo xooga ku haysata qaybo ka mida dalka soomaaliya kelimadaas wuu ujeedinaya afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa waxaa kaloo ku lifaaqneyd fadhiimo gacaltooyo ah oo loo diray walaalaheena muslimiinta ah ee ku nool dhulka nifdhiya oo ay kenya xooga ku haysato
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal weli isla marayna waxaa idinku soo maqan xiisado ka taagan gobolka mudug iyo qaybo ka mida gobolka galgaduud oo ay ka taliyaan maamulka galmudug balse markaan waxaad ku soo dhowaataan abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga hadlaya nuucyada geela iyo faa'iidadiisa aqoonta duruqsan ee uu geela u leeyahay ayuu caawa inoo sharxi doonaa waxaa laygu dooray barnaamijkan inaan geeljiro ahay kelmado koobkooban oo gabana oo isdaba yaalla ayaan odhan doonaa haddii aan la weynayo oggolaado marka koobaad geela ayaan aqoon kooban idinka siinaya hadday caynadihiisa tahay iyo hadday midabadiisa tahay caynadihiisu goodir iyo aydin goodirku waa foolaadka geela wax waliba hadduu horyaal leeyahay geela goodirkaa u horyaala goodirkiibaa sii kala baxa oo waxaa sii foolaada ah goodirka loo yaqaano goodir baruurka goodirka goodir hoolanaha ah ee cayuunta loo yaqaanaa gorofku dhaca buu leeyahy oo daraacmaal baanu lahayn hashase goodir baruurkii dirir iyo daraacmaal bay leeday maxaan ku idhi goodirka maxaa u foolaada hasha goodir baruurka ah oo goodir hoolanihii waa la reebay oo daraacmaal ma leh waxaa soo raaca aydinka aydinka foolaadkiisu waa boqonweynta hal dirriya daraacmaal la weeyo cad iyo caana leh naqaafihiisuna waa aydinka la yidhaa gaanyada gabna looma yeedhyeedho iyo gaanyo dhagaweyn tuulahaan ninka la yidhaa gamuuta hawraartan ayaan ku soo gudbinayaa goodirka iyo aydinku siday u kala foolaadsan yihiin ama u kala fiican yihiin raggii hore ayaa gololeeyey oo suntay waxaa la yidhi aydinow cad lagaa badi oo caana lagaa badi oo caafimaad lagaa badiyo iyaan orol lagaa badin ma hawraarta maraan tix ku suntay baan waxaan idhi cadhalaysay geela ayaa lud iyo caana kala roob hal baan canug yaroo baahan iyo caydi kicinayn ololkiiya iscaynta arrintan cidi ku gaadhayn halkaa maxaynu ku kala barannay goodirkiiyo aydinka iyo siduu goodirku u kala foolaadsan yahay aydinka cayntiisuna u kala foolaadsan yahay waxaan intaa u dhaafayaa waxaa la odhan jiray sagaal midabley soddon magacley geela geyigeennan ku nool intaan ka arkay sagaal midab baa u badan inahaan ka xasuusto hash madowga waxaan ka xasuustaa madowga sugulkaa iyo iyo madow bacadka caddaankoo kale hasha boodhcadkaa iyo hasha loo yaqaana xaruurka ee meeshiiyo xirribaa cad casaankoo kale hasha xamarkaa iyo maygaan ka xasuustaa midabadiisu way kooban yihiin ma badna sidoo kale labadaa caynadood ee kala foolaadsan midab kuma xidhna ree magaalku wuu isdhexgeliyaa caynadda iyo midabku isdhexgeliya waa kala laba waxaan intaa u dhaafayaa jacaylkay soomaalidu u qabtay geela iyo halkay gaadhsiisay hadday dawlad ka hadlayso way gaadhsiiyeen oo cabdi idaa faarax oo kale wuxuu lahaa irmaana taymaandeeq haddaa u iman lahaydeen hadda waa dawlad buu ka hadlaya hal haddana hal baa lagu matelaya afarta naasba waa horayaan sida iliileed agaamihii iyo dhiilashaan aad u culanaynay ka amuga waataa muddo waa malsanaydeen haddii inan laga hadlayo boodharin wuxuu leeyahay daaroole weeyaan hal daaroole weeyaan halkan daawi ka oga haddaynan buu tilmaamaya waana hal magaceed waa lagu qabsan lahaa hadduu neef loa tilmaamo ama arisow maaha way ku goyleen xaal baa ku goylaa daaroole weeyaan halkan daawi ka ogaa buu leeyahay jahayroo kale laguma madiixoo dhashiyo sidigti maandeeq wax ka ay wax badan ay qiimaynayaan ayay geela ee kaynta uga qaateen waxaan u dhaafayaa intaa geelu sii kala tilmaaman awrka baarqad awrka qoodheed geela kuma jira baa la yidhi laba nin baan isdul taagayaa oo awrka qoodheed si fiican u tilmaamay waa xayo galaydh iyo cumar ustareeliye wuxuu yidhi xaye markuu doobta tumaayo uu dibnaa hoos u dhigaayo bigil dawladi haysiyo durbaanaga xidhan iyo madarudhunka da hidhidhig hidhidhig hidhidhig markuu kaga siiyo waad fahantay isagu ma aha cumarna wuxuu yidhi haddii oofo weynow ratiga ayla lagu qoojo amin qofka galabtii hadduu aran soo didiyo usha mar iyo laba haddaad yaro ogeysiiso ninka yaqaana aad uguma dhufto wuu ku qallacaya fajaasada madaxu ku kala tegaya umalku u qabay doob hadduu awda kaga saara indhalaliska micida uu sidii aaruu rabin ayo kolle waxaan adduun kala lahayn abisocodka markuu labada mar qaadayo cantar soconaya somadaragadero geeljiri baa ka sheekaynaye waxa weeye awrka qoodheed geela kuma jiraan isu dul taaga cadki iyo caanihiisa ayaan isdul taagayaa oo laba nin aan soo qaargoosanaya cadkiisa iyo siduu u yahay sad buuran ninkii la odhan jiray cali cilmi afyare wuxuu yidhi sagandaa qanaaxay iyo markaad qalato sii geeda sagaal reer ku filan iyo martida socotadeeda cashara fi cashara tusaawi kam sheega dee toban reer oo min tobana ayuu fulinayaa waa boqol xeradaa hoogta caanihiisa ayaan isdul taagayaa mar labaad waxaan soo maragashanaya cumar ustareliye iyo iyo iyo xayo galay xaye wuxuu yidhi nin dacaam ku qushaashay magaalada dee dishootay nin dacaam ku qushaashay hadduu deex labankeeda doobi xoor la ka laco durbow bogsaaya madawadii dhakhtarkaa waad fahmaysa cumar oo kale wuxuu yidhi dhoor caano laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaan dhallaannimo qodxii kugu muday ayaa kaaga soo dhaca buuri muxuu yaqaan soomaalidu aad bay bahalkan ugu talax tagtay aad bay ugu talax tagtay isla cumarka aynu afka ku haynaa wuxuu leeyahay waa dhabarka seedaa ku yaal sidigta dhaamee dhabarkaan lagu taagan yahay buu ka dhigay isla xayana wuxuu leeyahay allaa igu og allaa igu og subaxaanan arag waan erdaysnahay naxdin baa jirta indhaan nuurigiisow cid kale kuma aamino waxaan intaa ku daraya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalidu ahaa dan kale ku qabsataya waxa weeyaan inan suransuurahoo gololaha reer kaga doontaya oo ninkii sidii inay idinle tidhayaa cagweyntaa talin cagweynta warya weerar weerar bulxanbay ayay isku garbinayeen inan weerarna afqabeyn buu ahaa gabayaa oo balaayo ah ninkanna boqol halaad oo waxa weeyaan mudhayo maydhana buu lahaa ma mudhay ay kuu garanayaan reer magaalku ya marka wax la ysku garbiyaba ilaan weerar bulxanba afroone inay idinlow ninku waa gabayaayo wuu ku wataabaa la yidhi deedna wuxuu yidhi cagweyntaa talin cagweynta isagay inantii u meertay cagweyntaa gabi isaga inantii u meerta waxaan uga socdaa hal qodob baan baraarujinaya lafdhabarta dhaqaale ee soomaalida weeye ingiriisku waxyaabuhu dadkan gumaysigoodii ugu taakeli waayo waxaa ka mid ahaa ninka geljiraha bahal jaliilad la idhaao waarana jaliiladu hadalka yaraysa ayuunbaa loo keenaayo waa laagdhiga abbaha iyo jaliiladaadaba waxaa ku sameeya habeenkiinbu halkan ka dareeriya abaa xadkiinbu ku xareeya hataa laun jaliiladii xumayd halkeedii aakhirkii waa kii yidhi xeryahan ku shubaya dhaqaala tir bay ahayd iyo geeljirahoo dabka dhigis lagu samaynayo raggii aada uga xumaaday ismaaciil miraa ka mid ahaa isma oga agoon iyo ninkii agoon iyo ninkii aabihii dil isma oga waraabo amliye awrlaayac isma oga atoorqadoo rabiyo ubka loo qod isma oga ardaha weera iyo adhiga goosmaa isma oga ismiid iyo ninkii ayda foofsaday mar kale uu ka xumaa waa kii lahaa dirirtiisa adigoon holan ka hirqa waa ceeb hadhuub canaabaa loo keen sunaadar iga leexi subaxdii la dhamaye maahe dirirtiisa adigoon holayn ka hirqa waa ceeb waanigaa hawaarsaday sidii habaryartay dhoole hadhuubkayga qaad faaraxow yaan huqdu u dhiman subaxdii caanihiisa la dhamaye maaha gamuutoo kale ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi gubniyaal sarkaala gubniyaal sarkaala iyo haddii goondhar kuu fuulay gayi lagu beriyaa ma jiro godiyo heemaal waa kaa ka soo guray halkay goray ku sheellayd hadda waxaan gelilyoon iyo gadhadhacdeedii god bardaale iyo maalintay gaabo ololaysa hadda waxaan gelilyoon iyo gadhadhacdeedii raggaasi aragti dheer wuxuu lahaa ummadda haddii la dhaqaalo tiray inay gumoobayso wabilaahi towfiiq
waahaga qaybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla maraynaa waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee maamulka suufiyada ugu magacaabnaa magaalada dhuusamareeb oo xabsiga ku jira iyo sidoo kale xaalad kacsanaan ah oo dowladda federaalk iyo maamulka puntland u dhexaysa oo laga dareemayo qaybo ka mid ah mudug balse markan aynu aadno dhanka iyo waddanka iiraan cudurka coronavirus ayaa wuxuu si aadaa ugu sii faafayaa shiicada iiraan waxaana saacadihii lasoo dhaafay la xaqiijiyey inuu ku dhacay madaxweyne ku-xigeenka shiicada taasoo ahayd haweeney lagu magacaabo macsuuma tiibtikaar haweeneydan ayaa qudheedu afkeeda ka xaqiijisay inuu ku dhacay cudurkan islamarkaana karantiil hadda ay ku jirto waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu cudurka coronavirus uu ugu geeriyooday safiirkii hore ee iiraan u fadhiyay dalka ruushka kaasoo lagu magacaabo sayid hadi cudurkan oo maalmihii lasoo dhaafay kusii faafayay iiraan ayaa wuxuu sidoo kale ku dhacay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka iiraan u qaabilsan siyaasadda dibadda iyo ammaanka qaranka waxa ay ku sheegaan wuxuuna ka dhigan yahay mas-uulkii afaraad ee uu ku dhaco caabuqa dilaaga ah ee fayruska sidoo kale isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii wasiir ku-xigeenka caafimaadka iiraan oo uu ku dhacay cudurkan oo sidoo kale isna ahaa xildhibaan iiraan waxaa laga diiwaangeliyey laba iyo labaatan qof inay ugu dhinteen cudurkan tan iyo intii uu ka bilowday waddankaas waxaana maalinta beri oo jimco ah ay xukuumadda shiicada ahi ku dhawaaqday in la xirayo inta badan macbadyada ay ku cibaadaystaan shiicada sababa la xiriira si uusan u faafin cudurkan dhanka kale waddanka jabaan ra-iisul wasaaraha waddanka jabaan shinso abe ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la xiro dhammaan iskuullada waddankaas ku yaala muddo bil ah si uu yidhi aan uga hortagno cudurka coronavirus in ka badan laba boqol oo qof oo jabaanees ah ayaa la nool cudurkan waxaana lagu soo waramayaa in afar qof ay ugu dhinteen gudaha waddankaas فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada qaybihiisa dhexe ayaanu ku guda jirnaa weli waxaan idiin soo wadnaa xiisada ka taagan magaalada dhowsamareeb iyo sidoo kale dowladda federaalk ee puntland oo degniino isku diray balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe beesha xawaadle qaybtooda degta degmada jilib ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamin doona beeshahaas ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ay ku doorteen munaasabad ka dhacday degmada jilib haddaba kelimada kala duwan ayaa munaasabadaasi laga jeediyey ugu horreyntii waxaad ku soo dhawaataan oo munaasabadda ka hadlay sheekh cabdulwaaxid isxaaq muuday oo ka mid a culimmada diinta islaamka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aali muxamedin wa saxbihi wasalim wabacd yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquuluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawsan cadiima runtii munaasabadan waa munaasabad aad u weyn waxaana runtii aad baan ugu faraxsannahay dadka muslimiintana waayahan waxaa socda weliba si dardar ku socda in ay dooranayaan qabaa'ishii waxa way rag nuqaba ah oo ka hogaamiyey shareecada islaamka arrintaa way socotaa kuwo badan baa la doortay kuwana hadday waddada ku soo jiraan waa wax ilaahay runtii loogu mahadiy maxaa yeele maanta waa la kala baxay waa la kala baxay labada layn unbaa la kala marayaa marka nuqobo wanaagsanna way jiraan kuwa xunxunoo ayagana muxuu aha reerihii ugu yarahay naar way jiraan marka alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar waa arki doonnaa insha allah waxbaan ka taaban doonnaa marka munaasabaddaa marka arrimahaas unbay ka mid tahay aad baan ugu faraxsannahay maadaama maanta beeshii ee hadda la tilmaamay halkaan ay ku dooranay nabadoon ee degmada anjilib beesha cawaadle aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waana runtii guud ahaan wax socdo wey waana runtii wax lagu farxo wey wax yar marka waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto nuqabadaa la dooranahay sifaad bay leeyihiin shaqana waa loo doorto oo mahaam ah inaan marka hal iyo laba wax yar aan ka yara iftiimiyo aad bay marka muhiim u tahay haddaba tilmaamaha ama dadka la dooranayo oo la rabaa qabaa'ishu inay hogaamiyaan shareecada islaamka ay ku hogaamiyaan sifaad baa loo baahanya way badan yihiin sifaadku waxaa ka mid qofka beeshu ay dooratay ee naqiibka ah marka ugu horraysa allah waa inuu ka baqa subxaanahu wa tacaala oo waa inuu yahay qof saaxibu taqwa marka la leeyahay taqwana waa qof diintiisii ku dhaqmayo wey diintana waxbuu ka yaqaanaa wuuna ku dhaqmayaa runtii waa sifo aad u qiimo badan sifadaas sifada labaadoo laga doonaya waxaa weeye cadaaladda nin qof caadil waa inuu yahay ee uu ku dadaalo runtii cadaaladda waa inuu ku dadaalo cadaaladdan waad garanaysaan meesha ama booska ay ku jirto wey tilmaamta kaleoo loo baahan yahay qofkaas waa inuu yahay qof dhowrsoon alcifa maxaa qofka qof weyn markuu yahay weliba mas-uul uu yahay waxyaalaha maarata liliita iyo ama sumcaddiisa wax u keenahay waa inuu ka fogaado cifa dhowrsoonaan qof dhowrsoon oo akhlaaqdiisii waa in uu yahay waxaa tilmaamaha marka ka mid waa inuu yahay qof shujaac macnaha eegeesi waa inuu yihi fuli haddii la doorto ka warrama yaa fuli haddii la doorto maanta cadow baan ishaynaa marka dee qofka ummad dhan buu hogaaminayaa marka ummaddii haddee kii hogaaminaya fuli hadduu noqdo asagoo ummaddii jibinahay soomaa shujaaca waa sifo ka mid sifaadka runtii nuqabada waxaa ka mid waa inuu yahay qof ku wanaagsan muxuuha ammaanada ammaanadana dee waad garanaysaan qofkaa waa mas-uul ammaanuu hayaa ummaddiiba ammaano u dhiiban dhaqaalaa loo dhiibayaa adugu ammaanada waa inuu ilaaliyo waa sifo runtii aad marka muhiim u ah waxaa kaloo loo baahan yahay ama sifaadka naqiibka ka mid qof deeqsi waa inuu gacantiisa ay furanta bakhayl ka warrama bakhayl hadduu noqdo ma hogaamin karo nabigaaba bedelayba yaa naqiib ama bakhayl lahaa nabigaaba reere ka bedelay looma baahna marka waxaa tilmaamahaas ka mid ee naqiibka laga doonahay qof dulqaad leh waa inuu yahay xilmi dulqaad maxaa ummad baad hogaamin mid baa dabeecad xun mid baa iska kaacaynhay waxaa loo baahay marka dulqaad sabarkana waa loo baahan yahay tilmaanta ugu dambaysa way badan yihiine camalka uu hayo ikhlaas ayaa loo baahan yahay maxaa qofka shaquu hayaa mas-uuliyad buu hayaa ummad buu hogaaminayaa adiga un hawshaan ikhlaas ku qaba iyo alla dartii runtii tilmaamahaas waa tilmaamo aad u qaybo badan qof kastana loo baahan yahay haddaan wax yar ayadana ka ishaaro shaqada laga rabo ilaa qofkaa hawl baa loo dhiibi shaqaa loo dhiibi haddaan ayadana wax yar ka yara tilmaamo waxaa ugu horeeya horta qofkan beesha marka ay dooratay koo waa inuu yahay qof daaci ah maxaayl maanta waxa loo dooranaya nuqabadu waa ummadda inay ku hogaamiyaan kitaabka ilaahay qof daaci waa inuu yihi beesha waa inuu dhex maro kii gelabgelab kii aan tukanin kii xoogaha waxa wey waa inuu dacwada u sheega khayrka waa inuu u sheego oo uu ku dhex faafiyo oo waxyaalaha runtii loo baahan yahy waxyaalaha kaleo loo baahan yahay oo shaqadiisa waxaaba ka mid maanta camal baa socda siraac baa socda soomaha in beesha uu ku tacriidiyo in ay ka qayb qaadato camalkaa socda ee jihaadka inay qaybteeda ka qaadato oo waxyaalaha runtii loo baahan yahay waxyaalaha kaleo loo baahan yahay waxaa ka mid inuu soo saaro isdaar ama bayaanaad ama iclaam oo beesha ay kaga bari noqon riddada iyo wixii la mid ay shayaadiintaas oo mowqifka ilaa beesha asagaa maaragtay madax u ah isagaa maaragtay kurki hogaaminahay waa in marka bara'adaas isdaarkaa marka waa inuu soo saaro waxyaalaha kaloo loo baahan yahay waa in muxuu ahaa yaa tartanka maanta socda waxbarashadii macaahidda oo kale macaahidda waa loo baahan yahay reerka in macad u furo iyo macaahidda u furo oo waxyaalaha runtii loo baahan yahay shaqooyin badan baa u yeela laakiin waa wax yar un baan hadda ka tilmaamay wax yar baan ka tilmaamay waxaan mar ku soo khatimayaa runtii nuqabadu waxa weeye layn bay ku socdaan maanta waxaa jira saan hore u tilmaamay nuqabo wanaagsan iyo kuwa xunxun waxayna dabada la gelay fi saxaaba xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam nuqabo way jireen kuwo wanaagsan baa jira kuwo xunxunna way jireen marka nuqabada maanta joogtana labadaas aag unbay kala marayaan kuwana waxay ku abtirsanayaan sacad ibnu cubaada sacad ibnu mucaad ninka la yidhahdo thumaamata ibnu uthaal waxa way raggaas akhyaarta iyo ku abtirsanayaan kuwana maxay ku abtirsanayaan abujahal abulahab musaylimatu lkadaab halkaasay ayaguna ku abtirsanayaan marka nuqabada maanta joogtana ayagan un waa un labadaa qaybood wey nuqabo wanaagsan oo beelihii maanta ku hogaaminaya shareecada islaamka iyo nuqabo xunxun oo ayagana ku hogaaminaya muxuu ahaa wadada shayddaanka oo waxay rabaan ayaguna dimuqraadiya iyo dastuur waad ogtiin odayaasha wada saxiix gaalada dalka soo gashay odayaal bay ku soo galeen saxiix ama feermo odayaashu ay feermeeyeen ayagoo u gacan haatinhayoo leh dimuqraadiya iyo muxuu ahaa waddanka hala keeno idan marka loolankaana marka wuu socdaa waxaan leenahay ilaahay subxaanau wa tacaala sawaabka iyo towfiiqda ilaahay hana waafajiyo habaadna ilaahay hana siiyo maanta waxaa loo baahanya runtii qofka ilaahay inuu ka baryo habaad waxaad arkaysaa kuwa badanoo inta la doortay oo reerihii ay doorteen meelo kale iska ahsooma jiraan iclaamkii bay galeen muxuu ahaa weliba ballan bay qaadeen raayadii baa loo dhiibay kitaabka ilaah baa loo dhiibay waxay ballan qaadeen kitaabka ummadda inay ku maamulayaan haddana waxa weeye meelo kaley aadeen oo gaaladii bay aadeen marka kuwaas ilaahay nagama dhigo kuwaas marka qofka salaada markaad tukato ilaahay weydiiso habaad ilahay inuu nawaasago intaa un baan dhihi lahaa kelimada jazakum allahu khayran intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha xawaadle qaybtooda degta walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka suldaan maxmuud ismaaciil insha allah waxaan rabaa inaan halkan insha allah ugu mahadceliyo dhammaan walaayada guud midda xaraka mid gobol midda gobol insha allah waxaan koon rabaa inaan ka salaam halkan aan mahadceliyo dhammaan culimmadii iyo salaadiinta nabadoonnada waxgaradka runtii isugu yimid xafadan aan ku doornay nabadoonka cusub waxaan koon halkan ugu mahadcelinayaa beesha xawaadle ee degan jubbooyinka khaasatan beesha degan degmada jilib waxaan koon rabaa inaan u mahadceliyo insha allahu raxmaan odayaasha waxgaradka ee beesha waxaan koon u mahadcelinayaa guddigii juhdiga iyo runtii waxqabadka ka qabatay hawsha nabadoonka cusub waxqabadkiisa waxaa koon raba inaan u mahad celiyo insha allahu raxmaan gabdhaha cidda khaallaasi arrintan juhdi caqli maskax inta waa biiriya insha allah waana ka qabteen ilaahay subxana taala uban miisaanka xasaanka allah u saaro walaalayaal insha allah meeshaan waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo nabadoonkii cusbaa iyo nabadoonkii hor u hayay insha allah maxamed dey sabriye waa nabadoonkii ciddaan soo maamulayay lix iyo toban sano insha allah oonan ku tuhmayna insha allah wax badnoo sabra iyo khayra haddana qaar si walaalnimaa iyo helama ugu wareejiyey nabadoonkii cusub yuusuf cumar maxamed oo hadda nabadoonkii cidda insha allah waxaan rabaa marka beeshii inaan ka mid ilaha insha allah waxaan dhahay waxay tahay beesha xawaadle nabadoonka cusub idinkaa soo doortay idinkaa arkay idinkaa raadiyey juhdi ku bixiyey wakhti ku bixiyey waxaan rabaa in lala sheego insha allah nabadoonka nabadoonka wax buu khaldi karaa wax buu asiibi karaa wixii u khaldan inaad saxdaan insha allah wixii asiiba aad ku taageertaan wax walbaa imaanaya diyaa imaanaysa dhiigaa imaanaya waxbaa imaanaya nisaaqa imaanaya macadaa imaan kara wax walba waxaa rabaa soomaali waxay tiraa gumuun baa laafa buge inaad garbo u naqataan insha allah ood barnaamijkaas garab istaagtaan wax alle wax alle u baahan yahay aad toosisaan wixii uu ku khaldan yahay aad saxdaan wixii uu asiiba aad saxdaan intaana waxaan rabaa insha allahu raxmaan inaad falkii iyo qabiilka aan ka dhashay barnaamijka ay u istaagaan insha allah ninka bini aadama waxna waa khalda waxna waa asiiba intaa waxaan rabaa inaan ku raarjiy beeshii xawaadle ee degan degmada jib ay soo dooratay nawaaxiga deganeed inay barnaamijka nabadoonka u dulqaataan waxaan rabaa nabadoonka cusub inaan insha allah dardaaranyaa siiyo waxay tahay nabadoon beeshii xawaadle waa soo dooratay waxayna ku soo doortay inaad ku hogaamisay kitaabka alle iyo cadaalad in laga helo nabadoon intaad wax leeyahay nabadoonka cusub maadaama tolkaagii uu wanaag iyo wax badan kugu tuhumayay insha allah aad ka soo baxdid dadka kitaabka hadda aan kugu wareejinay wax kale mahayne waxaan diyaarnay inaad nagu xukuntid oo nagu maamushid ay naqato dhaqankanaga wax walba ninaab walba aad kitaabka alle nagu xukuntid sun rasuulka cali wasalaam maadaama aan nahay dad diiniyan ah oo dad islaama aan nahay raayada tawxiidkan hoosteeda aan ku nool nahay waxaan codsanaa insha allah kitaabka al unoo dhexeeyo dadka dariska nala iyo dadka walba inaan kitaabkaana noo dhexeeyo insha allah aan ku wada qaadano aad nagu xukuntid annagana aan diyaawna nagu dhaqday insha allahu raxmaan aniga daana maadaama ahay sudaanka jubbooyinka arrinkaas insha allahu raxmaan waana qaadanay waana kugu soo dhaweynaa wixii tala iyo fikirna kugu soo dhaweynaa insha allahu raxmaan waana kula qaatay intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon maxamed maadey sabriye oo lix iyo toban sano maamulayey beesha xawaadle qaybtooda degtay jilib wuxuuna halkaas ku wareejiyey xilka walaalayaal aniga maxamed maadey sabriice waxaan ahay beesha xabaadla nabadoonkeeda taqriiban lix iyo toban sanaan reerkaan soo hogaaminaya kollayna biniwaadanaan ahay qadhac waa iga dhacaa laakiin badanaan un dadaal sabar badanaa muuji wax badanaan dulqaad muuji insha allahu intaasaan soo wadi haddana insha allahu walaalkay yuusuf cumar maxamed aan xilkii ku wareejiyey anoo caafimaad qaba anoo cudur u qaban anoo walaalkay oo adeerkay laxmi dhali insha allahu intaasaan ku wareeji inaan la shaqeeyaana diyaar u ahay insha allahu gacantaydi midig gacantaydi midax waaye anaa liga qaasaa loo dhiyo wax meel iga jira ma aha wixii tale iyo tusaale insha allahu garab taagnahay waan la shaqaynaa fikrad wax walba waayo aragnimo waxaan ugu horeeya insha allahu waan garab taagnahay in la shaqeeyana diyaar u yahay insha allahu odayaasha dhaqanka haddiina marka koowaad aan ahayn marka labaad aan ahay wada shaqeen tala tusaale hormuud aan ka ahay haddana walaalkay booskii inaan joogi inaa u joogo ay la shaqeeyaan sidaan hormuud ugu ahay hormuud ugu ahaadaan tale iyo tusaale ay la tashtaan ay la shaqeeyaan insha allahu intaas ayakana waa ka codsanaa bini aadan waaye waxay dhaliilo oo ay ka arkaan ayakoo meel kale aadanan anigiioo saaxiibada aan wada ahayni aan wada shaqayn jirni walaalow ninkii walaalka ahay shaqada aad ku wareejisay xilkii mas-uuliyadii iskugu wareegay dhaliishaasa ka dareegnay arrintaas insha alla soo toosi intaasna codsa iga tahay inay sameeyaan beesha aan ka dhashay oo xabaadla insha allahu waxaan ku ogahay wanaag badan waxaan ku ogahay caafimaad badan xeere macaad ma aha xeere oqdod ma aha waxaan ku ogahay dad toosan ilaahay dartiis u jooda ayakana ninkaas la doorti inay la shaqeeyaan garab iyo gaashaan u ahaadaan intaas waa ka codsanaa binow aadan waay nin shaqada ku cusub waay wax badan waa qaldaa waxa u qaldaa hala toosiiye garab ha loo ahaada halala jiro insha allaahu ha loo nusleexay bini aadan waay waxaa waay ilmaha hadday socod bar yihiin toban jeer aa kufaan kuftaankiidu waa badanaa marka uu kufo garabka hala qabta halala tashta hala toosiye intaasna beesha xabaadlaan codsi iga tahay inay sameeyaan insha allaahu haddii ninkii maanta aan doorani beri lama caarada qabiilka sumcadiisa ku dhumaysa horumarkiisaa ku dhumaa intaasna ilaahay inaan ka ogaada muwaaqafa ka dhiga intaas maadaama lix iyo toban sana aan soo shaqaynayo insha allahu waxaan ugu ducoynaa inaa ilaahay dartiis ninkaad ula shaqeeyaan ayakana insha allahu qabiili jira diinta islaamka ku hogaamay sun alla ka dhiga waa shalay waaba la qaadi kutaab jaamaca loo dhiibay shalay kutaab wax xujaab ku yahay haddii sidii shalay u qaatay uu fulin waayo insha allahu asaay dembi ku tahay asaay xujo ku tahay anakana waxaan rabnaa insha allah inaan shareecada islaamka nagu hogaamiyo insha allahu nabadoon diimaad ilaahay ka dhiga intaas insha allah ilaahay aan ka baryaa isagana insha allah intaas kala dardaarma intaas kadib waxaa isna hadlay suldaanka cusub ee la doortay oo lagu magacaabo yuusuf cumar maxamed bismillaah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin halkan waxaan ka salaamayaa walaayada guud ee mid gobol mid degmo intaas waa oo ka soo qayb gashay xalfadan midii labaad waxaan halkan ka salaamayaa suldaamada nabadoonyada uqaasha iyo waxgaradka oo ka soo qayb gashay caleemaysaarkan beesha xawaadle waxaa midaas ka gudbo waxaa kaloo saddexaad oo ii dheer beesha xawaali maxamed oo isoo dooratay oo nabadoon ii soo dooratay waxaan ka salaamayaa oo soo qabaan qaabaysay caleemasaarkan oo juhdiga iyo dhaqaalaha ku bixisay culummo iyo caamo gabadh iyo shariif aan u kala harin ayayna mahad goonaa u celinayaa waxaan halkan ka caddaynaa anigoo ah yuusuf cumar maxamed oo nabadoonka cusub ah in aan kala wareegay walaalkay maxamed maadey sabriye oo nabadoonka horahay oo aan la wareegey ayaan halkan ka caddaynaa hoosha nabadoon aan ku soo wareegey middaas marku gudbo waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa beesha xawaado ay soo dooratay in aan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka aan ku xukumo intaas haddaan ku gudbo shimbir baallaan ma buubto waxaan rabaa faral kaleed wax ma dhaqde anna maadaamaan meeshaan ku cusubahay in balaadanaan nahay wixii aan ku qaldamo in li tusiyo intaan meeshaan ku cusubahay oo dhan in olayaashii hore in lila shaqeeyay macalwalaayada nabadoonyada suldaanyada kulli inay ila shaqeeyaan rabaa anna waxaan diyaar u ah wixii tale iyo tusaalaha iyo wixii fikradayda ah in aan ku soo biiriyo waa bilaahi towfiiq gabagabadii waxaa si wada jir ah nabadoonkan uu soo dhoweeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka suldaan cabdiqani iyo sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan shiilo oo ah afhayeenkooda alxamdulilah ilaahay baa mahad dhammaantaad iskale mahad aan meelay ku dhammaato iyo meelay ka bilaabato ahayn ilaahay baa iskale umma beesha xawaadle ee nagu martiqaaday xafladdan qiimaha badan ayaanu mahadnaqaynaa iyo maamulka iyo cid kastoo maartay xafladdan diiniga ee diinta loogu khidmaynayo gacan ka geysatay waan u mahadnaqaynaa intaa kadib ee, waxaan leenahay nabadoonka cusub ee beesha xawaadle ee degmada jilib waan soo dhowaynaynaa waa walaalkanna oo nagu soo biiray waa garabkanno waa ehelkanno waxaan leenahay naqiib soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow walaalahaaga maaragtay shaqada iyo diinta eelka ku soo dhowow wilaayada jubba waxaan insha allah ballan qaadaynaa inaan si buuxda kugula shaqaynayna insha allah diin baan kugula shaqaynaynaa diin baa lagu doortay mas-uuliyaddan lagu dhiibayna waa mas-uuliyad runtii khayr badan oo wanaag badan oo culus de waxaan cuslayn intanoo qof oo muslimiin ah iyo in ka badan baa hawshaadan maaragtay maalmahan oo dhan u qumaysay oo ka shaqaynaysay oo isugu timid waxaad ku garanaysaa ninkii dhewelkaa muxuu yidhi inaan gardarnahay dadka dhan baa soo fiirfiirinaye mas-uuliyaddu inay culus tahay oy khayr badan tahay oy wanaagsan tahay waxaad ku garanaysaa inta muslimiin ka soo qayb gashay ee jifada xawaadle ma ahee muslimiinta jubbooyinka iyo intii muslimiin kale oo maaragtay soomaaliyeed ood gaadho ayaad oday u noqotay maanta laga bilaabo waxa ugu horeeya sheekh waa kaadu sheegaya waxa ugu horeeya oo maaragtay mas-uuliyaddaada waxa weeye inaad ku xidho beesha inaad ku xidho allahooda diin weeye waxa maanta dadka lagu dooranhayo naqiibka cusub waxaa laga rabaa marka waxa ugu horeeya ee dadka loo qabto waxa weeyaan in allahooda lagu xidho dadka oo diintooda maaragtay laga shaqeeyo si dadku ay alla ugu xidhmi lahaayeen kadibna ay dadkaas dhexdooda wanaag iyo khayr aad uga shaqayn lahayd nabigu calayhi salaatu wuxuu yidhi wallaahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdu fii cawna akhiihi oo kama qaala sal alay slam ilaahay arrimaha addoonka ayuu hagaajinayaa inta addoonkuna arrimaha muslimiinta hagaajinayo inta aad maaratahay arrin ka shaqaynayso ilaan waa la ogyahay maanta laga bilaabo waxa weeyaan shaqo culus baa maaratahay oo khayr badan baa lagu saaraye inta aad mashquulka tahay ee ummadda dhexdeeda khayrka iyo wanaag ka shaqaynayso adigana arrimahaaga ilaahay baa kugu maqan bishardi laakiin ikhlaas ilaahay dartiina waxaad qabanaysa u qabanayso weeyaan dhammaanteenba way hadalkaas waynu isu wada nidhi labadii wiil ee legatamayey ee uu nin yidhi war wiilka tadhexe ka sudho legedo waad noo wada tidhi hadalka naqiibka wax kastoo lagula hadlaba dhammaanteen ina maarata nuqabadeenna waynu waynoo wada dhahaya hadalkaa wuu inoo wada yahay marka waxaan leenahay naqiib mas-uuliyadda khayrka badan ajirka badan oo culus ku soo dhowow mahaamteeda iyo maaragtay sifaadkeedana sheekhaa sheegay beesha waxaan leenahay xawaadle ee nabadoonka degmada jilib keentay waan la- waa idinla qaadanay waxaa rabaa marka nabadoonka soomaali waxay dhahdaa far keliya fool ma noqdo dee- waa dowlad dhisan oo suldaankiibaa joogo oo nidaam dhisan unba ku biire in maaragtay si buuxda naqiibka ee nabadoonka looga shaqeeyo si nabadoonkii ka horreeyeyba wanaag iyo khayrka loola shaqaynayo maaragtay ee loo garab taagnaa in nabadoonkana lala shaqeeyo oo mas-uuliyaddaas wuxuu ku qaadi karaa oo wax ku noqon karaa oo maaragtay akhriya adduunba uu dadka wax ugu tari karaa in la garab istaago oo maaragtay la- shaqada lala qabto waxa ugu muhiimsan lala qabanaya waxa weeyaan waa talada xoolaha waxaa ka muhiimsan talada ka muhiimsan runtii nabiga calayhi salaatu wuxuu wuxuu dhihi jiray yaa qowmi ashiru calay nabiga oo waxyigu hagayo yaa saxaabadiisa la tashan jiray diinteennu waa wada tashi innaga waxaan amraya inaan wada tashanno naqiibka marka inaan talooyin u keenno nas- wanaagsan wixii maaragtay aan aragno oo dhacdhaca uu cusub yahay waa bini aadam waxbaa ka khaldami karaa waxaa la yidhaha qofku markuu sii jeedo intuu arkayo unbuu taladana ka arki karaa baa la dhaha oo dhabarkiisa ma arki karo weelkiisa u arkayo xadiis waa kii nabigu yidhi alayhi salaam qofka muslimka qofka kale muraayid buu yahay muraayad sooma naqaano waa muraayaddu maxay qabataa qashinka iyo indhaha iyo wi- wixii wejigeena inaad isku soo ma walaalka marka in naqiibka cusub muraayad loo noqdo wixii maaragtay akhdaa waa bini aadam loo naseexayo si tartiib ah ee maaragtay talada la siiyo wix kasta oo suurtagal oo u baahan yahay in la garab istaago intaana beeshaan odhan lahayn si guudna maaragtay waxaan leenahay soo dhowow walaalada ku soo dhowow nuqabada maaragtay gobolka jubbooyinka ku soo dhowow jazaaka allah khayra baan ku leenahay asalamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا وحان أمهد حلينينا الله سبحانه وتعالى أها ودد مسلمين أن نقدقي ما هد ما أنتد الله إسكاله ثم وحان أمهد حلينينا ولا عليه النبيش حواضله وحفلة أن قيمها بضن وأي كدورا هيان نقيبك دقمد الجليب نقوم ارتقاضي ayagana waan u mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyo waxaa kaloon u mahad celinaynaa walaayadeenna jubbooyinka oo howlahan qabiilaadka ku taakulaysa oo muxuu ahaa juhdi badan ku bixisa oo aan ognahay wax badanna muxuu ahaaye hore juhdi ugu soo bixisay haddana ku bixisay kuna bixin doonto insha allahu tacaala gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa dadaalka badan oo ka muuqda walaayada degmada jilib waa u mahad celinaynaa iyaguna dadaal badan aan arkaynaa iyo muxuu ahaay isxilsaar badan oo ay ka sameeyeen maadaama oo uu yahay nabadoonka degmadooda meesha laga dooranayay ayaguna waa u mahadcelinaynaa intaa kadib waxaan soo dhowaynaynaa haddaynu nahay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka nabadoonka cusub ee degmada jilib nabadoon yuusuf oo ay noo keeneen beesha xawaadla waa qaadannay waa soo dhowaynaynaa nabadoon ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka ku soo dhowow waxaan ku leenahay haddii sifaadkii iyo wixii lagaa rabay shiikhaa noo tilmaamay hadda geli mayna inta uu shiikha sheegay oo labada qaybood ahaydoo qaybna micnaha waxyaalaha oo muxuu ahaaye nabadoonka laga rabo oo ahayd moogtahay noocyo sifooyinkiisa waxna ahayd dhaqanka iyo siduu wax u hogaaminhayo intaasaa lagaa rabaa shiikheenni baa noo tilmaamay waxaa kale oo lagaa rabaa wax hadda haray ma jiraan suldaankii iyo shiikhii baa inta badnaa war ka qaatay waxaa weeye waxaa lagaa rabaa siraac baa jira maanta dadkii waa la kala baxay ninka gabyey wuxuu yidhi allahayow la kala miiran yahay meleliqa i raacin meleliq wuxuu ahaa boqor nasaaradan etoobiya xukumi jiray buu ahaa ninkaasna nin baraa aqaatoo muslim uu ahaa gabay gaastiriyey waa la kala miirmay nabadoon waxaan kaa rabnaa beesha xawaadle oo ah dad muslimiin ah oo kus dooratay in aad muxuu ahaaye ku hogaamiso ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sareeca maanta jiro iyo jihaadka inaad u hormarto oo aad ku hogaamiso raayada ku hor qaataan rabnaa oy safkooga galaan insha allahu tacaala adugu intaasaan ku leenahay sifooyinkiina ilaasho la tilmaamayo shiikha noo sheegay beesha xawaadla waxaan leenahay allaha idin barakeeyo khayrna allaha isiiyo sheikh muuse hadda sheegahayay tilmaanta iyo sida loo soo xulay iyo qaabkii waa aad naloo sheegay ninkii aad saa ku soo xulateen insha allahu soomaalidu way iska dhib badan tahay iyadoonba xumaan ula jeedin waxa dabeecadaha laga dhigtay oday baa la keenayaa ama ninbaa hawl loo dirsanayaa waxaa weeye derbiyadaa la fariisanaa faraha lagu taagtaaghayaa waa la xamanayaa inkama filayno insha allahu yaysan dhicin dadku biniaadanku waa iska tira badan yahay haddii oo maaragtay shakhsiyaad la arkana ha loo nasteexeeyo insha allahu meesha kama filayno arrintaas waxaan idin leenahay nabadoonka ha la garab galo ha la baalo ha loogu kaalmeeya wixii aad noo sheegteen ood ku doorateen oo ku dhaqanka shareecada islaamka ahayd inuu shareecada islaamka inku hogaamiyo ha lagu kaalmeeyo beeshana intaasaan leenahay annaga ka naquba ahaan amiirkanagayaa sheegay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad nabadoon waa ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka shaqada waa kaaga soo horeynay waa isla leenahay laakiin waa kaaga soo horeynay wixii aan kugu dhaanno waa kugu toosinaynaa adiguna hanaga xishoon war waxaana saan ahan see yihiin wadatashi iyo shuura waxaa weeye waxaa weeye wadatashi iyo shuura ay muslimiinta ku dhisan yihiin hadday jifo tahay iyo hadday guud ahaan yihiin iyo hadday si guud muslimiintao dhan yihiin waxaa weeye nabigeenni baan kaga dayanaynaa waa mutaabacada nabigeenni shuurada annaguna nala tasho odayaasha beesha oo muxuu ahaaye suldaanka uu uga horeeya nala tasho insha allahu tacaala adinkuna muxuu ahaaye hala taakuleeyo odaga ha lagu booriyo odayaasheenna dhaqanka wixii aad nooga baahata diyaar baan kuula nahay ku soo dhowow baan ku leenahay marxaba bikum baan ku leenahay insha allahu tacaala wax alla wixii nooga baahata diyaar baan kuula nahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي xoogagga mucaaradka suuriya iyo jamaacadka jihaadiga ah oo isgarabsanaya ayaa waxay dib ula wareegeen deegaano markii hore ay ka qabsadeen ciidamada nusayryada bishaar iyo sidoo kale kuwa ruushka oo isgarabsanaya deegaanadan ayaa waxay kale yihiin saraaqib iyo sidoo kale annayrab waxaana ay ka tirsan yihiin waqooyiga gobolka idlib dagaalo malaxamada ah oo ay la galeen ciidamada nusayriyada iyo sidoo kale ruushka oo taageero xooggan siinaya ayaa ciidamadan waxay ku guulaysteen inay deegaanadaas ka saaraan waxaana lagu soo waramayaa in kadib markii dagaalada ay ku jebiyeen nusayryada in nusayryada laga qanimaystay hub iyo saanad milatari oo aad u badan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dambe ayaan ku sii dhownahay ciidamada dowladda federaalk ee dhowaan halkaas ay dowladda geysay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay xireen oo ay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii hore ee degmada dhuusamareeb ugu magacaabnaa maamulka suufiyada oo ka amar qaata shaakir waxaana lagu magacaabaa guddoomiyahaas axmed weled cabdalla axmed weled cabdalla ayaa sidoo kale waxaa lala xiray xubno ka tirsan maamulka suufiyada xilligii la xiriyey ayaa waxaa la sheegay inay kasoo baxeen xerada inji oo saldhig weyn u ah maamulka suufiyada dhanka kale saansaan colaadeed ayaa waxaa laga dhex dareemayaa dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka puntland taliyaha booliiska puntland ninka lagu magacaabo muxidiin axmed muuse oo la hadlayay warbaahinta taageerta maamulkooda ayaa waxa uu sheegay in haddii dowladda federaalk ay ciidamo dheeraad ah keento gudaha deegaanada uu ka taliyay maamulka galmudug iyaguna ay arrintaas tallaabo adag ka qaadi doonaan oo ay weerar soo qaadi doonaan waxa weeye haramcad hadday keenaan shabeel baa u diyaarsan shabeel waana sugaynaa haddee haramcad iyo shabeel waa laga warhayaa say kala yihiin marka waa sugaynaa shabeel baa diyaar u ah puntlandna cidna ka yeeli mayso in lagu soo xadgudbo ugu baaqayaa ciidamaduna heegan bay u yihiin difaaca puntland dhinac kasta intaas ayaan dhegaystayaal kuu soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyadu caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي